Wasiir Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Hirshabelle Maxamuud Axmed Gacal oo ay weheliyeen Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Balcad xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle ayaa dhagax dhigay aargo u dhexeyn doonta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir ujeedka loo dhagax dhigay aargadan ayaa ah in labada ogaado xuduudka u dhexeeya labada gobol isla markaana labada gobol ay yeeshaan astaan lagu aqoonsado labada gobol in ay yihiin xadgudub wadaag qaar ka mid ah xildhibaanadii kasoo qaybgalay dhagaxdhiga iyo gudoomiyaha degmada Balcad ayaa ka warbixiyay muhiimadda aargadan la dhagax dhigay dadku meelaha ay ku kala eg yihiin gobolada in la caddeeyo dadkana loo caddeeyo juqraafi ahaan ma khusayso in mataqaanaa waxay ahayd tood siyaasad iyo ma khusayso iyo danooyin gaar ah waxay khusaysaa arrintan arrin ku saabsan xadiinta iyo kala jihaynta iyo ogaanshiyaha gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha dhexe meesha ay ku kala eg yihiin waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed iyo saaxiibbada jeedka hirshabeelle iyo saaxiibbada gobolka shabeellaha dhexe iyo dadka soomaaliyeed kale inay ogaadaan xuduuddan waxay u dhexaysaa gobolka banaadir oo caasimadda soomaaliya ummadda soomaaliyeed iyo gobolka shabeellaha dhexe waxaa noo suurto gashay inaa xadka u dhexeeyo gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada dhexe qaybta ceel cadde inaa maanta ka daahfurno oo ka dhagax dhigno aargo weyn oo muujinayso astaantii xuduudnimo ee labada gobol ee gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada dhexe aargadaas oo ay iska kaashanayaan hirgelinteeda maamulka degmada balcad iyo dowlad goboleedka shabeelle iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe uu wakiil looga yahay guddoomiyaha gobolka argadaas oo lagu xadaynayo xadkii maadaama dhulkii kaawooyin laga qoday oo in muddaa u baaba'ay xadihii hore ay baaba'een aargooyinka dumeen in argo weyn oo bulshada soomaaliyeed ee rabta inay dalxiis u soo aado dowlad goboleedka hirshabeelle gobolka shabeelle dhexe degmada balcad ay arkaan inay soo galeen muujinaysa astaan muujinaysa inay soo galeen gobolka shabeellada dhexe dowlad goboleedka hirshabeelle xadkaas oo muhiim u ah bulshada ku guusha wadadan amba dalxiiska u socoto iyo maamulada oo ay isqabqabsiyadii dhuleed amba xaaladihii geli lahayn ay caddaynayso dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamuud maxamed nuur iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka hirshabelle ayaa sheegay in argadan sumad u noqon doonto xuduudaha labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo banaadir waa sax in muxuu ahay labada xad labada gobol xad loo kala sameeyo ama muxuu ahay degmooyinka oo degmada balcad ee xuduudka leedahay degmooyin badanay la leedahay xadayntana kan kaliya ku maykaa doontee degmooyinka kalena gudbayna haddii alla yidhaaho aad ay xadka la leedahay degmada aad guddoomiyaha ka tahay sidoo kale waxaan soo dhoweynaynaa horumarka iyo maaragtay laga fuli doono gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada warshiiq waxaan rabnaa aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa dalkan waxaa ka jirta hal dowladoo la yidhaha dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya dowlad aan ahayn kama jirto dowlad goboleedyadana xubne xubno maaragtay dowladda federaalka ka mida waaye marka haddii aan la yidhaha wax walbo horumar hol dowladda dhexe ay ka fulayso gobolkan amba isteedkaanna waa soo dhoweynaynaa laakiin waxaan rabnaa waddada ay leedahay inaan soo loo maro waxaan soo dhoweynaynaa dadaalka ay waddo degmada balcad iyo gobolka shabeellaha dhexe oo ah in la kala reebo labada gobol waan rajaynayaa gobolka shabeelle gobolka banaadirna inuu asuusaas danaynaayo waayo waxaa jira waajibaadka iyo xaquuqaadka in la kala reebaa loo baahan yahay cid kastaba waxay leedahay waajibaad saaran iyo xaq ay leedahay marka waan soo dhoweynaynaa arrintaas iyo dadaalka ay wadiin waana ku talinaynaa deegaanada kalena insaan la sameeyo say wax u kala caddaado aargadan la dhagax dhigay ayaa sumad u noqon doontaa xadka u dhexeeya labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo banaadir